الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay usuushii ahlusunna waljamaaca ay ka qabeen xagga masaa'ilka iimaanka ama masaa'ilka asmaada iyo axkaamta waxau sheekhu inoo soo sheegay ahlusunna waljamaaca iyagoo qaba in camalku iyo xubnaha in qofku wixii la farayna ka fuliyo wixii loo diidayna ka dheeraada inay qeyb iimaanka ka mida tahay ama rugni min aliimaan uu ka mid yahay maca daalika iyagoo sidaa qaba haddana dadka ahlu qiblada ah ee bimacnaa muslimiinta ah caasiyiinba ha ahaadaan ee islaamka sheeganaya qibladana qaabilaya walow dunuub iyo macaasi haddee shirki iyo gaalnimo diinta ka saarta midnaba aan ku dhicin inaanay gaalaysiinin oo macsiye iyo kabaa'ir iyo dembiyaal waaweyn ay ku dhaceen inaanay ku gaalaysiinin sida khawaarijtu ay samayso ayuu inoo soo sheegay tii ayuu markaa inoo sii wadaa wuxuu leeyahay bal iluquwatu aliimaaniya walaaltinimadii iimaanku haabitatun waa sugantahay maca almacaasi macaasi la jirkeed ayay sugan tahay kamaa qaala subxaanahu siduu ilaahay fii aayati alqisaasi aayaddii qisaastaba uu ku yidhi faman cufiya lahu qofka looga cafiya min akhiihi walaalkii shayn wax faitibaacun waxa qofkaa wax cafiyey korgiisa aday itibaacun raacid bilmacruufi si wanaagsan markaa inuu u dabagalo wain daa'ifataani waxaa kaloo ilahay yihi wain daa'ifataani laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta kamidii iqtataluu waqaale wuxuu ilaahay kalu yihi wain daa'ifataani laba kooxood wain iqtatala daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday laba kooxood oo mu'miniina dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda hagaajiya oo sulxi ka dhex sameeya fain baqad hadday xadgudubto ixdaahumaa midkood cala lukhraata kale ay ku xadgudubto oo ay dulmi samaysa faqaatiluu latii tii la dagaalamata baqiya xadgudbaysa xataa tafii'a intay u noqonaysa ilaa amri illaahi ilaahay amarkiisa fain faad haddii ay noqoto faaslixuu baynahumaa bilcadl dhexdooda cadaalad ku hagaajiya oo ku sulxiya waaqsiduu cadaaladna sameeya ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaalada sameeye inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu walaalo weeye ee fa aslixuu bayna akhawaykum labadiina walaal dhexdooda hagaajiya oo islaaxiya waxau sheekhu leeyahay yacni kuma gaalaysiiyaan ahlu qiblaha macaasi iyo kabaa'ir si ay khawaaridu sameeyaane waxay qabaan ahlusunna waljamaaca ayagoo dadkii ay macsi sameeyeen iyagoo ay dembiyaal waaweyn ku dhexeen ku dhaceen haddana in walaaltinimadii u dhaxaysay dadka mu'miniinta inay tahay mid sugan oo markaa kii zina ku dhacay kii markaan zinaysan walaalula yahay kii tuugaaha kii kale markaa in tuugaha inuu walaal markuu ka dhacay walaalla yahay kii wax dilay inuu kii uu dilay walaalla yahay oo dilka iyo sariqada iyo zinada aanay ku gaaloobaynin ayaa sugan dabeetana aayad qur'aana laba aayadood oo qur-aana ayuu inoo soo qaatay oo arrintaa u deliishaday midda koowaad weeyaan qisaasta ayaa ilaahay ka hadlayay marka alle wuxuu yidhi qofka loo cafiyo walaalkiisii uu dilay dhiiggiisii ka wax looga cafiyo ee masalan qisaas baa lagu lahay leeyiin ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu bilqatla qisaas ayaa waajibku ah in la qisaaso haddii qisaastii laga cafiyo oo wax ka mid a wixii lagu lahaa laga cafiyo qisaastii laga cafiyo masalan xoolo la saaro oo kale laba arrimood baa qofkaa wax cafiyey iyo kaa la cafiyey midba waxba u yaal fa itibaacun bilmacruufi wa ada-un ilay bixsaan kii markaa wax afiyey isaga waxa u yaalla raacid iyo dabagelid uu dabagala markaa kaa uu marta ka doonayo si wanaagsan inuu uga doono waa daawn ilay biixsaan ka kalena waxa laga rabaa ee la cafiye xoolaha laga doonayo isaguna si wanaagsan inuu u gudo ayaa laga rabaa haddaba min akhiihi eg halka uu sheekhu usoo qaatay waxa weeye waa halkaa faman cufiya lahu ka looga cafiye min akhiihi walaalkiisii uu dilay shay-un wax walaalkii uu dilay ee uu qudha ka jaray ayaa haddana walaalkii inuu yahay lagu magacaabaya marka waxay ina tusinaysaa oo aayadda aan ka qaadanaynaa inaanu yacni qofka dembi weyn sameeyaa inaanu gaaloobaynin maxaa yeele ilaahay baa kii la dilay inuu walaal u yahay kii dilay soo qaaday iyadoo dilka qofka muuminkii dembi weyn oo dembiyada waaweyn ka mida uu ka mid yahay sidaynu aayaddii qur-aankaaba ku soo maraynay shanta arrimood ee aada adag loo yeelay waman yaqtul muuminan mutacamidan qofka dila qof muumina isagoo camdinaya fa jazaau jahanam abaalmaridiisu waa jahanam waa ku waaraya ilaahay waa u cadhoomay lacanadiisana yani waana lacnado naxariistiisa waa ka dheeray waa cadda low cadaaban cadiima cadaab weynna waa u diyaariyey kii caynkaas ahaye waxaasoo waciidi uu ku sugnaa ayaa haddana walaal looga dhigay kii uu dilayay waxaa kaloo ilaahay yidhi wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu hadday laba kooxood oo mu'miniinahi ay dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa ilaahay wuxuu yihi dhexdooda islaax iyo wanaag ka shaqeeya baa ilaahay yidhi haddii ay haddaba midi xadgudubto oo ay markaa xukunka ilaahay iyo islaaxa iyo wanaaggaa diiddo oo ay gardarre inay ku socoto ay doonto qoladii saddexaad ee labadaa dagaalamayay aan ahayn ee layidhi islaax ka dhex sameeya waxaa la yidhi la dirirataa baqiga iyo xadgudubka iyo gardarrada samaynaysa ilaa inta ay amarka ilaahay uga soo noqonayso amarka ilahy amarka rasuulku ay xaqa maqlayso ee ateecayso la dagaalama haddii ay markaa soo noqoto oo ay markaa xaqii usoo noqotona dhexdooda cadaalad markaa ku islaaxiya cadaalad nug sameeya ilaahay dadka cadaaladda sameeya ayuu jecel yahay mu'miniintuna walaalo weeyaane walaalihiin dhexdooda islaaxiya oo wanaajiya waa daliil labaad oo markaa ay ahlu sunna waljamaaca leeyihiinoo qofka dembi weyn sameeya inaanu ka baxaynin iimaankii ina tusinaya waayo labadaa kooxood ee muuminiintahay waa dagaalameen hubkii ayay isu qaateen dee muumin la dagaalankiiyo sibaabu lmuslimi fusuuqun waqitaalu kufru sida xadiidka saxiixa qofka muslimka caydiisuna waa faasiqnimo ladagaalankiisuna waa gaalnimo maca daalika iyadoo ay sidaa tahay haddana waxa uu ka soo qaaday inay walaala yihiin walaalo ayaa ilaahay u ka dhiga laba kooxood oo mu'miniina baa ilaahay yidhi labadiiba iyagoo dagaalamay mu'miniin inay yihiin ayuu tilmaamay waxaanu weliba yidhi haddana inama almu'minuuna ikhwa qoladan saddexaad labadii qolee dagaalamayay inay walaalo la yihiin ayaa ilaahay markaas oo iyadana inoo sheegay oo xagga diinta ayay ku walaala yihiin iyadoo dagaalkaasi markaa dhexdoodii u dhacay oo iyagina walaalo dhexdooda weeye kuwii kale markaa iyagoo aan dagaalka ka qayb gelina walaalo ayay leeyihiin bal ilquwatu liimaaniya walaaltinimadii iimaanka iimaaniga ahaydee xagga iimaanka ay ku walaaloobeen haabitatun mid sugan weeye macal macaasi macsiyooyin iyo dembiyaal waaweyn la jirkeed kamaa qaala subxaanahu siduu fii aayati lqisaasi ku yidhi faman cufiya lahu qofka loo cafiyo ee loo saamaxo min akhiihi walaalkii yacni dilkiisii looga cafiyo shayn wax faatibaacun waxa ahaaday kaa cafiyey raacid bilmacruufi si wanaagsan uu raaco kan kalena inuu si wacan u guto ayaa laga rabaa wa qaala waxaa kaloo ilaahay hi wain daa'ifataani haddii laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid iqtataluu ay dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dhexdooda islaax iyo wanaag ka dhaliya fain baqad ixdaahumaa hadday midkood gardarooto cala lukhraa ta kale ay ku gardarooto faqaatiluu la dagaalama allatii tatabaqii gardarooraysa xataa tafiiha ilaa intay uga noqonaysa ilaa amri illahi ilaahay amarkiisa fain fa-ad haddii ay noqoto faaslixuu baynahumaa bilcadli dhexdooda cadaalad ku islaaxiya waaqsiduu cadaaladna sameeya ina allaha yuxibu lmuqsitiin ilaahay kuwa cadaaladda sameeya ayuu jecel yahay inama almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo weeye faaslixuu bayna akhaweykum walaaladiin dhexdooda islaaxiya oo wanaajiya walaa yaslibuuna kamana siibaan alfaasiqa almiliy faasiqa milada loo nisbeeye loo aaneeyey alislaama islaamka kama siibaan bilkuliyati si duuduuba ama islaamka oo dhan kama saaraan walaa yukhaliduunahum kumana waariyaan fi naari naartana kuma waariyaan kamaa taquulu lmuctasila siday qolada muctasilada la yidhahda ay yidhahdaan bal ilfaasiqu faasiqu yadkhulu wuxuu gelayaa fi smi aliimaani iimaanka magaciisa almutlaqi ee mutlaqa ahaa kamaa fii qowlihi sida ilaahayba uu yidhi fataxriiru raqabatin qoor xoraynteeda ayaa lagu leeyaha mu'mina oo ilaahay rumaysay waqad laa yadkhulu inaanu gelinna waa la arkaa fi smi aliimaani iimaanka magaciisa almutlaqi ee dhammayska tiran inaanu gelinna waa la arkaa kamaa fii qowlihi tacaala sida ilaahay uu yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu waxa weeyaanun aladiina kuwa idaa dukira allahu alla marka la xuso wajilad quluubuhum qalbiyaalkooda ay cabsadaan waidaa tuliyat calayhim marka lagu akriyo calayhim korkooda aayaatuhu aayaadkiisa marka lagu akhriyana zaadad bay u kordhiso iimaanan iimaan kuway u kordhiso weeyaan wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam iyo qowlkii nebigu yihi laa yazni zaani qofka zinaysanaya ma zinaysa xiina yazni markuu zinaysanayo walxaal huwa mu'minun uu mu'minyuu ilaahay rumaysan yahay walaa yasriqu saariqu saariqu ma xado tuugu xiina yasriqu markuu xadayo wahuwa mu'minun isagoo mu'mina walaa yashribu alkhamra walaa yashribu alkhamrana ma cabo xiina yashrabuhaa markuu cabi wahuwa mu'minun isagoo mu'mina walaa yantahibu mana boobo nuhbatan boobo boobid daata sharafin qiimo u saaxiibo yarfacu nnaasu ilayhi dadku ay kor ugu soo qaadayaan isaga fiihaa yacni dhacaa dhexdeeda absaarum aragyaalkooda xataa xiina yantahibu a markuu dhacayo walxaal huwa mu'minun uu muumin yahay wanaquulu waxaan odhanaynaa buu sheekh uhi huwa mu'minun mu'min weeye naaqisu liimaani iimaankiisuu naaqis yahay ow mu'minun mu'min buu biiimaanihi ku yahay faasiqun faasiqna bikabiiratii dembigaa weyn ayuu ku yahay oo falaa yucdaa lama siinayo alismu lmutlaq ismi mutlaqa lama siinayo wala yuslabu lagana siibi maayo mutlaqu lismi yacnii ismiga iimaanka asalkiisana laga siibi maayo waxau sheekhu leeyahay wuxuu inoo sii waday yacni waxyaalihii qawaaciddii iyo waxyaalihii ay qabeen ahlusunna waljamaaca iyo salafkii ummaddani waxyaalihii ay qabeen ee ictiqaadkooda markaa ka mid ahaa ee ahlubidaca markaa ay isku khilaafeen ee ay wasadka iyo dhexdhexaadka ku ahaayeen ayuu inoo waday wuxuu dhi ahlusunna waljamaaca kama siibaan qofka faasiqa ah ee macsiyada iyo kabaa'irta waaweyn ku dhaca almiliya ee milliga ah milliga waxaa looga jeedaa yacni millada iyo diinta loo nisbeeye ee aan ka bixin ee aan dunuubtii waaweynayd ee diinta lagaga baxaye aan la imanin faasiqa milliga ah ee loo aaneeyey ee loo nisbeeyey millada iyo diinta kama saaraan islaamkaa si duuduuba ugama saaraan oo fisqiga iyo macsiyada uu ku dhacay islaamka oo dhan debadda ugagama dhigaan qofka faasiqa ah ee markaa xumaanta markaa samaynaya fisqiguna laba qaybood ayay u qaybiyeen culimadii oo fisqi oo bimacnaa fisqi akbarahoo qofka islaamnimada ka saaraya wa ama aladiina fasaquu fama'waahum nnaar yacni waa fisqiga marka gaalnimada ah ayuu yahay markaa kaas islaamnimada debadda lagaga noqonaya midna waa fisqi asqarahoo aan islaamnimada ka saaraynin yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala kuwa aliya nebi rumeeyow hadduu faasiqidiinla yimaado war iska hubiyabaa layidhi si aydaan markaa u asiibin qolo yacni beri'a idinkoo xaaladooda ka jaahil ah mararka qaarkood fisqigu waxa uu ka yimaadaa xagga ictiqaadka waa ka yimaadaa oo waa fisqiga markaa ahlubidacu markaas ay la yimaadaanee uga yimi xagga bidcooyinka ay samaynayaan marna wuxuu ka yimaadaa fisqigu xagga camalka oo fisqulcamal iyo fisqulictiqaad ayuu noqdaa labada qaybood ayuu qaybsamaa haddaba qofkaa faasiqa ee milligaahee islaamnimadii iyo diintiina u nisbo sheeganaya dembi weynna sameeyey ama sakiiro markaa iyo dembiyar markaa joogtaystay ahlusunna waljamaaca kama saaraan islaamnimada oo ma yidhaahdaan markaas islaam ma aha ma yidhaahdaan laakiin waxay dhahan waa qof islaamnimadiisu naaqus tahay ama iimaankiisu miduu naaqus yahay weeye walaa yukhalliduunahu fi nnaari mana qabaan in naarta lagu waarinayo oo naarta uu ku waarayana ma qabaan sida ay muctasila markaas ay qabto iyo khawaarijsi ay qabaan markaa naartana lagu waarin maayo oo muctasiladu markaa islaamnimadii ayay ka siibaya naartana waa ku waarinayaan walow yani magac gaalnimo iyagu manzila bayne mansilatayn meel dhexeba ha geeyaane halkay khawaarijtu islaamka ka saarayaan ay gaalnimada u saarayaan ayagu meel dhexe ayay joojiyaan oo mansila bayne mansilatayn bay yidhahdaan naartana wuu ku waarayaa bay yidhahdaan markaa naartana kuma waariyaane mar hadduu qofku oo ma rumaysano inuu qofkaasi markaa naarta ku waarayo mar hadduu yahay markaa qofka iimaan kale in marka lagaga soo jaro waa taxta almashiica ayuu hoos yaallaayo ma ilaahay inuu iska cafiyana waa wax dhici kara in markaa dembigiisa marka laga soo jaro jannada lagu dambaystay wax dhici karoo laga soo jaro marka wuxuuna yidhi siday muctasila leeyahay naartana inuu ku waarayo ma qabaan bal ilfaasiqu yadkhulu fi ismi aliimaani almutlaq faasiqu wuxuu gelayaa yani fi ismi aliimaani almutlaq fi mutlaqi aliimaan ayuu gelayaa waataynu hore u soo tilmaannay laba arrimood oo markaa kala jiray oo mutlaqu shay iyo ashay lmutlaq ashay lmutlaq haddii la yidhaahdo waa marka darajaadkiisa oo dhan la wada helo shayga ama uu dhammaystiran yahayba ashay lmutlaq la yidhaahdaa laakiin mutlaqu shay marka la yidhaahdo waa in wuxuun laga helo ama asalkiisii la helo hadda iminka istilaaxa sheekhu ugama jeedo xagga dambena wuu ku isticmaali doonaa xagga horena wuu ku soo bimutlaqi ilmacaasi waa kiina soo yidhi hadda macnaha meesha iyo istilaaxiisa ugama jeedo ee waxaa halkan looga jeedaa fi ismi aliimaan almutlaq yacni magaca iimaanka magaca mutlaqa ah waa soo hoosgelayaa oo mutlaquliimaan inuu macnaa asalkii iimaanka inuu markaa leeyahay uu ku sugan yahay taa wuu soo gelayaa oo sida ilaahay markaa uu leeyahay fa taxriiru raqabatin mu'mina dilka oo kale markaa qof la dilo ayaa waxa markaa waajib ku noqonaya qofka mu'minkaa inuu xoreeyo addoon mu'minaha oo ilaahay rumaysay marka waxaa looga jeedaa halkaa mutlaquliimaan unbaa looga jeedaa oo qof mu'minah oo ilaahay rumaysan unbaa looga jeedaa walow faasiqba ha ahaadee oo fa taxriiru raqabatin mu'mina mar haddii la yidhi addoonnii markaa faasiqada ahayd iyo kii aan faasiq ahayne mu'minka waa soo gelayaan oo mararka qaarkood sidaasu yacni faasiqu ismiga iimaanka mutlaqa wuu soo galaa waqad laa yadkhulu fi ismi liimaan almutlaq inaanu soo gelinna waa la arkaa ismiga iimaanka mutlaqee macnaa dhammayska tiran kaa mutlaquliimaanka ee asalka iimaanka wuu ku jiraa faasiqu laakiin iimaanka dhammayska tiran kuma jiro muxuu taana markaa inoogu soo daliishaday aayadda qur-aanka ee ilaahay uu leeyahay innama almu'minuuna mu'miniintu waxa weeyaanuun alladiina idaa dukira allah bimacnaa mu'miniinta dhammayska tiran ee iimaankoodu markaa dhammayska tiran yahay waxa weeye kuwa marka ilaahay la xuso qalbigoodu cabsado kuwa aayaadka ilaahay marka lagu akriyo iimaan ay u kordhiso marka iminka halkan waa muuminiintii dhammayska tirnayd oo faasiqii markaa ma soo gelayo maxaa yeelay faasiqa haddaad aayaadka ilaahay ku akrido iimaanna u kordhin mayso haddaad markaa ilaahay la xasuusiyana qalbigiisuna markaa ma cabsanayo markaa labadan aayadood waxaa markaa sheekhu uga jeedaa iimaanka mararka qaarkood mutlaquliimaan unbaa looga jeedaa oo waa sida taa hore oo kalo faasiq waa soo galaayo asalka iimaanka marka laga hadlayo wuu soo galaa laakiin alimaanu lmutlaq marka looga jeeda iimaankii dhammayska tirnaa isaga ma soo gelayo sidaa daraaddeed qof aayaadka ilah marka lagu akriya aan qalbigiisu cabsanaynin aayaadka markau iimaanaanay u kordhinaynin dee waa mu'min baynu leenahay mu'min maahana waynu odhan karnaa mu'min weeyaanu mutlaqu liimaan dee iimaanka asalkiisa ugu haysta waa la odhanayaa mu'min maaho macnaa iimaankii dhammayska tirnaana ma haysto sidaa daraaddeed baa waxaad arkaysaa iyadoo xadiis badan lagu macnaynayo laa yu'minu iimaan dhammaystiran ma yeelanin baa la yidhaahdaa misaal kale ayuu inoo soo qaatay oo iimaanka markaa ka dhammayska tiran looga jeedo wa xadiis bukhaari iyo muslim abu hureyre ay ka warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ma sinaysto qofku markuu sinaysanayo isagoo mu'mina yacnii iimaankii dhammayska tirnaa ayaa laga anfinayaa hadduu iimaan dhammaystiran leeyahay oo iimaankiisu buuxo ilaahay muraaqabaynayo ilaahay cabsidiisa markaas ay qalbigiisa ku weyn tahay zine iyo xumaanta kumuu dhaqaaqeen laakiin iimaankiisii ayaa markaa nuqsaamay sidaa daraaddeed ba zinada iyo waxyaalaha la midka ah uu markaa ku dhacaya markaa ma zinayso qofka zinaysanaya isagoo mu'mina macnaha isagoo iimaankiisu dhammaystiran yahay weliba waa marka uu zinaysanaya baa la yidhi intaa ka hor dee waxaa laga yaaba markaas hadduu iimaan dhammaystiran leeyahay inuu markaa yacni u cabsado oo markaa ka joogsado ayaa la arkaa markanuu zinadii iyo xumaantii uu ka baxana waa la arkaa inuu murugoodo oo cabsidii ay ku soo noqoto oo u dabeetana toobadkeeno si xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi iyo lalakaayi iyo xaakim iyo bayhaqiya ay warinayaan qofku markuu sinaysanayo iimaanku waa ka baxaa buu nebigu yidhi dabeetana sida dullada ama dallaayada markaa uu hadhaysanayo oo kale ayuu markaa korkiisa istaaga marka uu dabeetana waxaa ka baxo ayuu iimaanku u soo noqdaa tuugu maaxada markuu xadayo isagoo mu'minaho iimaankiisu dhammaystirayy waayo iimaanka dhammayska tire baa ka celinaya sariqada khamriga macaba markuu cabayo isagoo mu'minaho iimaankiisu dhammaystiran yahay walaa yantahibu mana boobo nuhbatan daata sharafin yacni boob qiimo leh shay qiimo leh ma boobo oo dadku marka ay sidaa ugu soo wada eegaan oy aragga kor ugu soo qaadaan taana marka uu samaynayo qofka muuminkii waa qof xishood badan waa qof cabsi badan oo haddaanu xataa ilaahay ka cabsanaynin dadka markaa ka xishooraya weeye qofkaa markaa intuu ummaddii wada arkaysa wax dhufsanayo dabeetana halkaa la ordayaa marka uu arrinkaas samaynayo iimaankiisu markaa ma dhammaystirna macnaha ashyaada afartaa ma sameeyo isagoo markaa mu'mina oo iimaan dhammaystiran le waxaa markuu samaynayo marka iimaankii dhammayska tirna ayaa meesha laga saaraya haddaba waxaan odhanaynaa buu yidhi oo markaa ahlusunna waljamaaca ay qabaan qofka faasiq ah ee dembiyaalka waaweyn ku dhacaya mar haddii aanu xalaashanin waxay markaas u qabaan oo yidhaahdaan mu'minu naaqis liimaan waa qof mu'mina oo iimaankiisu naaqis yahay ama mu'minun biiimaanihi iimaankiisana mu'min buu ku yahay faasiqun bikabiiratihi dembiga weyn ee uu sameeyeyna waxay yidhahdaan faasiq ayuu ku yahay oo waa ku kulmayaan labadiba iimaankiiyo fisqigii markaa waa ku kulmayaan markaa falaa yucdaa alismu lmutlaq lama siiyo yacnii ismigii iimaanka oo dhammaystiran lama siiyo wala yuslamu mutlaqu lism lagamana siibo asalka magaca iimaankana lagama siibo markaa mutlaqu shay iyo ashay lmutlaq ashay lmutlaq waa shayga dhammayska tiran mutlaqu shayna waa shayga asalkiisa walow naaqisba ha ahaada eh marka si markaa mutlaqana ugama siibaan iimaankii iyo islaamnimadii si dhammaystirana uma siiyaana waxay odhanayaan waa muuminka iimaankiisu naaqiskeeya ama waa muuminu biiimaanin faasiqun bikabiiratihi ayay yidhaahdaan walaa yaslimuuna kama siibaan alfaasiq almiliy faasiqa milada iyo diinta loo nisbeeyey alislaama islaamka ugama saareen oo ugama siiyaan bilkuliyati si duudubaaba si dhammaystiran walaa yukhaliduunahu mana kumana waariyaanoo ma qabaan inuu ku waarayo fi naari naarta inuu ku waarayana ma qabaan bal ilfaasiqu qofkan faasiq ahi yadkhulu wuxuu gelayaa fi ismi liimaani lmutlaq yacni magaca iimaanka ee mutlaqa macnaa mutlaqu liimaan iimaanka yacni asalkiisa wuu soo gelayaa kamaa fii qowli sida ilaahay qowlkiisa oo kale fataxriiru raqabatin mu'mina waxa qofkaa wax dilay lagu leeyahay xorayn adoon raqaba qoorta waxaa laga wadaa addoon mu'minaa inuu xoreeyo markaa mu'mina un baa la yidhi kii faasiq ahaa iyo kii markaa faasiq ahayniba waa soo gelayaan waqad laa yadkhulu inaanu gelin baa la arkaa fi ismi aliimaan almutlaq iimaanka dhammayska tireen magaciisa inaanu soo gelinna waa la arkaa kamaa fii qowlihi tacaala sida ilaahay yidhi inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwa wey idaa dukira allahu ilaahay marka la xuso wajilad quluubuhum qalbiyaalkooda ay cabsadaan waidaa tuliyad calayhim aayaatuhu aayaadkiisa marka lagu akhriyana zaadatum iimaanan iimaanay u kordhiso wacalaa rabbihim yatawakaluun ee rabbigoodana markaa tala saarta kuwaa weeye muminiinta dhammayska tiran wa qowluhu sala allahu calayh wasalam iyo qowlka nabigu uhi laa yazni ma sinaysanayo azaanii ka sinaysanaya xiina yazni markuu sinaysanayo wahuwa muuminun isagoo iimaankiisu dhammaystiran yihin walaa yasriqu saariqu tuu goxadi maayo xiina yasriqu markuu xadi wahuwa muuminun isagoo iimaankiisu dhammaystiran yahay walaa yashrabu alkhamra ma cabaya xiina yashrabuha markuu cabayo wahuwa mu'minun isagoo mu'minoo ilaahay rumaysan walaa yantahibu ma boobo nuubatan boobid daata sharafin qiimale wax qiimale ma boobo oo lama cararo oo yarfacu naasu ilayhi dadku ay kor ugu soo qaadaan fiihaa yacni boobka iyo dhacaa dhexdeeda absaarum aragyaalkooda xiina yantahibuha markuu boobayo walxaal huwa mu'minun uu ilaahay rumaysan yahay wanaquulu waxaanan odhanaynaa buuhi huwa mu'minu naaqisu liimaan waa qof mu'min oo iimaankiisu naaqis yahay oo mu'minun biiimaanihi iimaankiisa ayuu muumin ku yahay faasiqun bikabiiratihi fala yucطaa lama siiyo alismu lmutlaq magaca yacni dhammayska tiranee iimaankaa lama siiyo wala yuslabu lagamana siiyo mutlaqu lismi magaca asalkiisa iimaanka asalkiisana lagama siibo waxaa kaluu sheekhu uhi wa min usuuli ahlisunnati waljamaaca usuusha ahlusunniya waljamaaca waxaa ka mida salaamatu quluubihim inay quluubtoodu bad qabaan salaamatu quluubihim waalsinatihim iyo carabadoodu waa liasxaabi rasuulillahi sala allahu alay wasalam asxaabta rasuulka ilaahay kamaa wasafahum kamaa wasafahum llahu bihi siduu ilaahay ku sifeeyey fii qowlihi tacaala ilaahay odhaadiisa waaladiina kuwa jaa-uu yimi min bacdihim ayaga dabadood yaquuluuna waxay odhanayaan rabbana kfir lanaa ilaahay ou noo dhaaf annaga iyo waliikhwaaninaa walaaladayada aladiina kuwaasoo sabaquuna biliimaani iimaanka noogu horreeyey walaa tajcal ha yeelin fii quluubinaa quluubtayada hillan xumaan ha u gelinin liladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey rabbanaa rabbigow innaka adigu ra'uufun mid tudhid badan raxiiman oo naxariis badan ayaa tahay halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa yacni mowqifka ay ka taagan yihin ahlusunna waljamaaca asxaabta rasuulka arkaanuliimaan kama mid ahaa maxaase keenay waxay ka mid tahay meelaha lagu kala tegey ee ahlusunna waljamaacana wasadka ay istaageen firaqii iyo kooxihii markaas lumayna ay markaa ku talax tegeen ayay ka mid tahay oo rawaafidii iyo khawaarijtii oo kale oo markaas yacni qaarkood ay yacni saxaabada wax yar mooye ay gaadhaysiiyeen qaarkood ay ku wardinayaan cayidooda sida shiicada iyo rawaafida nimankaa la yidhaahdo oo kale saxaabada markaa cayidooda ay ku wardinayaan sidaa daraaddeed bay markaa ugu dareen usuusha markaa ahlusunna waljamaca ay leeyihiin inay caddeeyeen waxay saxaabada rasuulka ilaahay ay ka qabaan sidaa daraaddeed baad waxaad arkaysaa in meelo badan oo cibaadada ka mida in la geliyey oo iminka masalan markan waktigii nebiga ma jirin yacni markaa khudbadda jumcaha oo kale in markaa saxaabada khulafada afarta iyo markaa aswaajda in loo duceeya kumay jiri jirin laakiin shicaar bay u noqotay iyadoo markaa shicaar laga dhiganayo markaa nimankaa xuna rawaafida iyo shiicada laga beri noqonayo ayaa markaa mimbarka maalinta jumcada in looga duceeyo oo markaa lagu soo qaado iyo meelo fara badan oo ka mida waxa keentay dadkaa markaa ku lumay waanaynu arki doonaa qodob qodob ayuu markaa isugu keen dul istaagi doonaa haddaba qodobka koowaad wuxuu yihi usuusha ahlusunna waljamaaca waxaa ka mid a yacni qawaaciddooda waxaa ka mid a in qalbigoodu u bedqabo carabkoodu u bedqabo asxaabtii rasuulka oo qalbigoodu uu ka badqabo inuu u cadhoodo inuu khilli iyo xifdi iyo karaahiyo u hayo carabadooduna inay ka badqabaan inay markaa wax ka sheegaan oo hadal xun ay ka yidhaahdaan qulubtoodu arrinkaa waa ka madhan yahay carabkooduna waa ka nasahan yahay waxa ka buuxa qulubtooda jacayl iyo qadarin iyo weyne asxaabta rasuulka ay weydiinayaan weyneynayaan asxaabtii nebiga waa jecel yihiin khalqiga oo dhan bay ka fadilayaan maxaa yeele jacaylka saxaabada la jeclada waa jacaylka rasuulka ayay ka mid tahy jacaylka rasuulka la jeclaa jacaylka ilaahay bay ka mid tahy carabadooduna sidaas si leeg inay caayaan inay wax ka sheegaan inay lacnaan inay markaa faasiqiin ku sheegaan inay gaalaysiiyaan ayagana beri ayay ka yihiin sida markaa ahlubidacu ay sameeyaan ma aha maxaa yeelay sida nebi maxamed inoo sheegay waa quruunta kuwii ugu fadliga badnaa khayrunnaasi qarnii dadka waxa ugu khayr badan qarnigey kuwa kusoo xiga dabeedna kuwa kusoo xiga buuhi mar labaad waa kuwii udhexeeya waa sidad ahaa rasuulka iyo ummaddiisa ayagaa udhexeeyey ummadda shareecada ayagaa gaadhsiiyey markii nebi maxamed ay ka soo gudbiyeen midda labaad ilaahay futuuxaad waasic ahoo fara badan iyo furashooyin fara badan iyo guulo fara badan baa gacmahooda islaamka ku gaadhay midda labaad waxay islaamka ku dhex faafiyeen runtii iyo naseexadii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd oo aan markaa cid kale agtooda laga helaynin cidda markaa manaaqibtooda iyo taariikhdooda akhrida ayuunbaa markaa garan kartaa marka marka ayn markaa jeclaanayna saxaabada ee aan markaas ku ammaanayno waxaynu markaa taa kaga bari noqona nimanka rawaafida la yidhaahdo ee markaa saxaabada caaya ee ahlubeytkana markaa quluwiga ku sameeya ilaa xataa qaar gaarsiiyey nabiyullaahi yani cali bn abi aalib inay markaa ilaah ka dhigaan iyo nimanka nawaasibta la yidhaahdo ee ayaguna ahlubeytka ayaguna u cadhooda ee ayaguna wax ka sheega marka asxaabta rasuulkana waxaa la yidhahdaa ciddii isagoo mu'minahoo rumaysan nebiga la kulantay ee kuna dhimatay ayaa la yidhaahdaa haddaba wuxuu leeyahay sheekhu qulubtooda iyo carabkooduba waa u badqabaan asxaabta rasuulka sida uu ilaahay ku sifeeyey qowlkiisa aayadda weliba waxaa ka horreeyey laba qole ayaa ilaahay soo sheegay للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إلهي وحو الشيقي كوا مهاجرين تا داره دي حوله دي بلغ الصوصاري markaa ka soo baxay iyagoo fadli ilaahay xaggiisa iyo raali noqosho ka doonaya yani ikhlaas iyo ilahay dartii inay usoo baxay bay tusinaysaa wayansuruuna allah warasuulah aliya rasuulla u hiilinaya ee camal markaa dhaba la yimi ulaaika hum asaadiquun kuwa markaas runa sheegay waa kuwaaseen riyaa iyo sumco midnaba u samaynin kuwaasi waa muhaajiriintii waaladiina tabawa-u daara ilaahay wuxu uhi kuwa daartan madiine ayaguna sii deganaa iimaankana markaa iimaanno yeeshay kuwan hortood intaan markaa loo hijro noo imanin yuxibuuna man haajara ilayhim cidda usoo hijrootay bay jeclaysanayaan laabahoodana markaa wixii la siiyey ka xumaan maayaan waxay markaa hayaanna nafdooda waa uga horumarinayaan labadaa qolo markuu ansaar iyo muhaajiriin inoo soo sheegay ayaa ilaahaydu wuxu uhi waladiina jaa-uu min bacdihim kuwa kuwaa dabadood yimi waa ayo waa taabiciintii ilaa maalinta qiyaamaha uu dhacayo dadkii ka dambeeyey saxaabada taabiciintii ka dambaysay ilaa intay qiyaami saaca dhacayo dadka markaa muuminiintaha imanaya weeyaane kuwaa dabadood yimi yaquuluuna waxay odhanayaan rabbana kfir lana ilaahayow annaga noo dembi dhaaf walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaalladayadii iimaanka nooga horreeyeyna ilaahayow u dembi dhaaf marka ummadda muuminiintaahi ummadda islaamku waataa qulubtoodu markaas ay si wada laab xadhan tahay keeda dambe keedii hore markaasu u ducaynayo weeye marka dhaqanka ay leeyihiin dadka muminiintii maaha yacni inaad markaa culimadii hore iyo dadkii muslimiinta hore in wuxuun laga sheego oo la dabaguro yani hadday wax ku gafeen waa inaad iska weecata ilaahayna markaa dembi dhaaf inaad u weydiiso weye waayo iimaanka iyo islaamnimada waa kaaga horreeyey yacni wax badanna waad ka soo gaadhay waxaa kaloo ay odhanayaan walaa tajcal fii quluubina ilaahay ow qalbiyaalkayaga ha yeelin liladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey markaa lama odhan liladiina sabaquuna wakfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna nooga horreeyey lama odhan ilaa qulubtayada kuwii horreeyey waxa u gelin macnaha kuwa maanta jooga iyo kuwa horreeyey ilaahay ow qalbigayaga hilli iyo xumaan ha u gelin saa daraaddeed baa nebi maxamed yani marka wax loo sheegay wuxuu lahaa qof owra qof waxba hayga sheegin waxaan doonayaa inaan idinka tago oon idinku soo baxo waana saliimu sadr anigoo laabtaydu markaa ay bad qabta ayaan doonayaa siaa daraadee dadka muslimiinta ah yani inay qalbigoodu markaa saafi isu noqdo oo markaa xiqdi iyo xumaan aanay caloosha isugu haynin ayaa markaa waajib walaa tajcal fii quluubina hilila liladiina aamanuu rabbanaa inaka ra'uufu raxiim rabbi ow adigu waxaad tahay markaa ka tudhidda badan ee naxariista badan ayaad markaas adigu tahay markaas ilaahay baa dadkii mu'miniintahaa yacni saddexaas u qaybiyey muhaajiriin iyo ansaartaa horraysay iyo wixii ka dambeeyey ilaa qiyaami saaca oo markaa hadalkan odhanaya ilaahay ow annagiiyo walaaladii inaga horreeyaba noo dembi dhaaf qalbigeygana xumaan ha u gelin kii markaa qalbigiisa xumaan la geliyo ee markaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaa markaa wax ka sheegaya waddadii markaa islaamka ee toosnayd inuu markaa gees maray ayaad markaas garanaysaa wa min usuuli ahlisunna waljamaca waxa ka mida usuushooda bimacnaa waxaa laga wadaa qawaacidda markaas caqiidadooda markaas ay ku taagan tahay salaamatu quluubihim quluubtooda badqabkeeda waalsinatim iyo carabiyaalkoodi liasxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii inay markaa quluubtooda u badqabaan weeye kamaa wasafahum allahu bihi ilaahay sida ugu sifeeyey fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa sida ugu sifeeyey dadka muminiinta inay yihiin waaladiina kuwa jaa-u yimi min bacdihim muhaajiriin iyo ansaar dabadood yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigo ikfir lanaa noo dhaaf annagiiyo waliikhwaanina aladiina walaalladayadii sabaquunaa biliimaani iimaanka nooga horreeyey walaa tajcal hana yeelin fii quluubinaa quluubtayada ilaahay hillan xiqdi iyo xumaan iyo urxumaha u gelinin liladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey rabbanaa rabbigow innaka adigu ra'uufun mid markaa tudhid badan raxiimun oo naxariis badan ayaa tahaye ilaahayow qalbigayaga yani xumaanta ha u gelinin wa daacatu nabiy wallahu aclam ka inoogu joogo